ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa ka warbixiyey guulaha ay xukuumadda danqaran ku tallaabsatay muddadii ay jirtay mudane saalax axmed jaamac ayaa xusay in dowladda ay ka go-aan tahay inay hormuud u noqoto dadaalada lagu yareynayo saboolnimada ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ku booriyey hay-adaha caalamiga ee ka howlgala dalka inay waafajiyaan shaqooyinka ay dalka ka fulinayaan qorshaha qaranka iyo arrimaha mudnaanta u leh xukuumadda si adeegyada ay hay-adaha fuliyaan u noqdaan kuwa waxtar u leh bulshada soomaaliyeed waxaa waajib igu ah in maadaama aanu soddon bilood joognay hadda muddo lagu qiyaasi karo ilaa maalinkii xukuumaddan la magacaabay ee madaxweynaha qaranka soomaaliyeed uu barnaamij cad oo tiirar cayiman leh doorasho ku galay anana xukuumad ahaan aanu hiigsigii iyo himiladii uu lahaa intaanu barnaamij u bedelnay aanu baarlamaanka soomaaliyeed keynay barnaamijkaas aada ugu tiigaali maayo dagaalkiisa iyo taxanihiisuba wuu yaallaa wuxuuna ka koobnaa qodobada aad aada u wada garanaysaan waxaan rabaa markaa qodobadii uu ka koobnaa ama aagagii siyaasadeed ee shaqada iyadu ay ka bilaabmaysay bal duruuftii dalku uu ku sugnaa markaa inaan wax iska nidhaahno si aynu bal isula xisaabtanno horena u soconno xaalad nooceeya bay xukuumaddani la kowsatay waa in laga bilaabaa wiilka yar ee soomaaliga ah ee aan weli qaangaadhin iyo ka afartan jirka ihiba wuxuu ku garaadsaday soomaaliya oo ah mawduucyada ugu waaweyn ee hor yaalla qaramada midoobay security councilka iyo african unionka iyo hay-adaha waaweyn ama ururada waaweyn ee adduunkan arrimihiisa lagu maareeyo ama lagu maamulo xilligaa waxaa ina saarnaa cunaqabatayn hub oodka soomaaliya saarnaa oo ka soo baxay hay-adda security councilka ee qaramada midoobay ugu sarraysa waxa aynaan weli dhammaystirin xilligaa diincafintii dhowaan uun soo idlaatay oo aan qaraya inay ahayd arrin toban sanno soo socotay oo galladeeda iyo guusheeda aanan sheeganayn inahan dambe oo keliya ee xilligii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo intii madaxweyne farmaajaba laga shaqaynayay haddana ilaahay uu annaga nagu simay inaanu guushii ka mara dhalin waxaa iyana dalku uu ku sugnaa haddaan in yar dib idiin celiyo xaalad bini'aadnimo oo aad u ba'an oo qarka loo saaran yahay in boqol malaayiin soomaaliyaadihii ay maxluul oo dhanka siyaasadda aan ka fadhi karo in dalku uu galay muddo labana ku dhow oo jawi doorasho ah oo ismarin waah iyo xaalad siyaasad oo aloosanna in badan ay jirtay